صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلاة الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين مدنيال aad iyo aad baad umahadsantihiin waana idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa oon idinkuna ducaynayaa saanta aad soo qaadeen in malaa'ig idinku salaamto khidmada aad ku jirtaan awgeeda ilaahayna jaza idinka siiyo waa sida hadda sheekhayn uu noo sheegay arrin muhiim ah weeyaan arrintan in dhammaantaydaan u wada gurmanno dhowaan hadda waxaan la hadlay dhowr iyo lixdan xildhibaan ayaan la hadlay oon kulmiyaan idhaahday arrimaha abaarta aan ku baraarujinaynay ayagana aan faray xataa fundraising maysay u samayn karaan xataa haddii tuulada aad ka dhalatay aad u gurman karto u gurmo yacni isku dardarkeeda waxay noqonaysaa kolley in dalkii iyo shacbigii loo loo loo sameeyey haddii waxaa jawaab aan ka helay keliya xildhibaanada jubbaland waa howlgalnay bay yidhaahdeen kuwa koonfur galbeed sidoo kale inay ku howlgalaan ay ku jiraan iyagana ay ururintaas sameeyaan iyo inay qayladhaan u diraan qurbo joogtada intaas waa ku yara baraarujinay waxaan ku rajaweynahay inay maaragtaa is-ilqaami doonaan haddii aa la yidhaahdo arinta arrinta koowaad oo aan rabay inaan idin sheego waxaa weya arrinta guddigan ku saabsan sharciyeyntiisii waa ka wada hadalnay madaxtooyada in sida ugu dhaqsaxa badan maaragtaa dakaratida loo sameeyo hadhowdii ansixinteedii waxaas annakaa la wareegana laakiin sida ugu dhaqsaxa badan in la sharciyeeyo xubnaha xubnaha guddigan oo si rasmi ah u istaaga in noqoto taasi waa mid arrinta xigta sida hadda uu sheekh bashiir noo sheegay sheekh noo sheegay waa jirtaa in arrimahaas oo dad shubmaaya dad oo gaajo kago looga baqaay inay noqdaan dunyadii oo marka sii dhammaanaysa waxaasoo saakadan dadaa telefoonka igula hadlaaya xataa oo aan ogoleen inaa annaka aan wax u dhiibin liraa qof noogu soo dhiib haddii kaa dad baa na kor jooga oo noocaasaan ku hadlaya waa jireen xagga biyo dhaanka ayaan ka hadlayn marka waa waa arrin wanaagsan waadna ku mahadsantihiin inaad nagu soo dartaan adeegaasna annaka intii tabarteenna ah waa ku darsanay shaksiyan marka waxa aan ku darsanaya waxay noqon doonaan wax aniga maxamed sheekh cusmaan iyo reerkayga ah weyaan ma aha wax barlamaani ah maaha tan barlamaanka gooniyaan u galayna xildhibaanada aan ololaha ku qaadayna iyo iyagana mushaaru maqaaban hadaa idinka jari lahaa waktigan oo kale waxaa fiilan inaan toos uga jaro laakiin toddoba bilood mushaar ma ay qaadan marka waxa intay maqanaayeen waxba ma qaadan laakiin jannaaya ayaa la filayaa sida ayaan dhaweyta markii oo qaxootiga yemen uu dhacay oo markiiba saddex boqol oo kubay iska jareen oo markii dooni aan ku ijaarinay tan berbere ka soo degaysay waanu samaynay xildhibaanadu waa waa u dhuun daloolaan arrimaha noocan oo kale inay wax ka qabtaan laakiin ayagii hadda tabar haysan oo magaciisii iyagoo ka soo baxay doorashooyin oo laftirkooda qaan iyo balaaya lagu leeyahay ilaa aakhiri hadda waxaan gelaynaa ilaa axadda wixii ka bilaawda boroseskii oo lagu dooran lahaa guddoonkii iyo ku-xigeenadiisi la galaa
ilaahay ka jaasiyo musharaxa guddoomiyaha waxaana lagu wareejiyey guddoomiyaha lagu wareejiyey toban kun oo doolar ayaana lagu wareejiyey oo ku socota guddiga qaran ee gurmadka gargaarka abaaraha ku qoran waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in lacagtan aad arkaysaan qaybaha ay leedahay waxaa weeye waxa ay muddo bil ah quudinaysaa boqol iyo lixdan iyo lix qoys ayay quudinaysaa waxay kaloo haddii dhinaca kale loo joogana ilaa iyo konton baabuur oo min konton fuusto midkiiba biyo ku jirto ayaa dadka banaanan lagu gaarsiin karaa waxaan ilaahay uga baryaynaa gudoomiyaha inuu ilaahay ijaasiyo intaan iyo in ka qayr badanna ilaahay warsaaday gudoomiya aad uga gudoomi maadsan tafka aadan ka faraxsan badhabi loogu jiraa maasha allah